أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka kala dhacay dulaydyada magaalooyinka kismaayo iyo baydhabo wilaayada jubbada dhexe oo ku guulaysatay in lixero farabiyood laga cabsi qabay in webiga jubba ee mare degmada bu'aale uu ku fataho munaasabad lagu sagootinaya arday dhammaysatay ee barashada qur-aanka kariimka oo ka dhacday degmada galahareeri ee wilaayada galgaduudda amiirka guud ee imaarada islaamiga afghanistaan oo si kor looga jawaabay dhaleeceemo ay dowladaha saliibiyiinta caalamka u jeediyeen tadbiiqinta shareecada islaamka ee afghanistaan ka haran qaaday يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan ku dhowaad labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay duleedyada magaalooyinka kismaayo iyo baydhabo faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare warar dheeraad ayaa laga helaya weeraro kala duwan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo kismaayo ee koonfurta dalka soomaaliya dhanka duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka janaac cabdalle ee hoostaga magaalada kismaayo inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi qorshaysan lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaa sidoo kale lagu dhaawacay laba askari oo isla shidada ka tirsan dhanka duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay geesyada towxiidku waxa ay laba weerar oo dhabagal ah u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka magaalada baydhabo weeraradan dhabagalka ah ayaa lagu dilay toddoba askari oo murtadiin ah oo laba saraakiil tahay waxaana lagu dhaawacay toddoba kale oo maleeshiyaadka riddada ah saraakiisha kamiinkaas lagu dilay ayaa lagu kala magacaabaa xasan liiter oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka riddada ee xerada iidow dhagaal ee magaalada baydhabo sarkaalka labaad oo ahaa abaanduule ciidan ayaa lagu magacaabi jiray saciid maxamed nuur geedi ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraradaas kusoo furtay hub kala duwan sida aynoo xakiijeen saraakiisha ciidanka mujaahidiinta dhanka wilaayada shabeellada dhexe waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay weerar madaafiica ku garaaceen xerada maleeshiyaadka riddada ee deegaanka ilbag duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe duqeyntan ayaa kusoo aadaysa xilli shalay ciidamada mujaahidiintu weerar madaafiica ku garaaceen xerada hiil weyn oo ku taala wadada xidhiidhisa magaalooyinka muqdisho iyo balcad halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa ku guulaysatay in lixero farabiyood laga cabsi qabay in webiga jubba ee mare degmada bu'aale uu ku fataho warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdulwahaab maxamed bukhaari wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa qabatay howl ay dadka beeralayda ah si weyn ugu diirsadeen taas oo ah xidhidda farabiyoodyada biyaha webiga u soo dusiya beerahooda biyahaas oo marka dambena cagta mariya dhammaan dalagga beeraha kaas oo ay dadku ku bixiyeen muruq iyo maal wada jira si ay uga helaan quudkooda wilaayada oo arrinkaasi ka hortegaysa ayaa hadda wadda howlgal ka dhan ah xidhidda faraha dhammaan afarta degmo ee gobolka jubbada dhexe waxaana la isku keenay inta badan gaadiidka loo yaqaano birta culus ee qabta howlaha noocani oo kale ah maktabka beeraha ee wilaayada ayaa maalmihii lasoo dhaafay shaqo xooggan ka hayay deegaano dhaca duleedka degmada bu'aale gaar ahaan goobo si gaara looga soo calaameeyey in khatar degdeg ah ay ka imaan karto haddii aan faraha deegaanadaas ku yaalla la afqaban deegaanadaas waxaa ka mid ah tuulada duqiyo halkaas oo shaqo xooggan laga qabtay waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka oo faahfaahinaya farta laga xidhay magacayga waxaa waaye cali maxamed suubow waxaana ku magac leerahay calaleera waxaana hadda joognaa alxamdulilaah waxaan joognaa tuulada duqiyo الحمد لله waayahay duqii maanta maxaa ka socda duqii maanta waxaa ka socdaa baallooyin alxamdulilah walooyada iyo shacabka iskaashanaya ayaa xirxaya alxamdulilah anoo salaad ibdilaahi alyow jumaadle'e oo toorooga tuulada duqiyintaar alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay ku mahadsan horaan beero kastoor qalbigaan ku baxsanaay ilaahiin haddii juhdi badan ka booqoyta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay iskule maxadaasiyow niidahadde rumaan sheegni alxamdulilah hoodhey qobsadaani gergeraani qalqal iyo walaahasanii jiran laakiin haddii geeka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay isku mahadsan beeroqaana bashbash iyo barwaaqo barwaaquu hoodhe unigeelma lahayna looma lahayna eringma lahayna beertay lahayna beertaada alxamdulilah qalbigaan sheegni ilaahay ka mahadsan walooyada islaamka gobolka jubbada dhexe dadka beeraleyta iska kaashini alxamdulilah nabadoon shariif shaacib oo ka mid ah waxgaradka bu'aale oo goobjoog ka ahaa hawsha afqabashada farta tuulada duqiyo ayaa isagana goobta ka hadlay maanta waxaan taagannahay dhulkii la xirayey ee xarakadu ay xiraysay iyo ummadda layska kaashaday waxaad mooddaa khoof baa dhacay webigii waxaan miyir lahayn buu noqday biyihii waa iska xaddaaf saraaca maanta ku yaalla dhulka haddii ilaahay ummadda meeshaan deggan uu u badbaadiyo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaan leenahay beeralayda iyo ummadda meesha degganba waa wax lagu wada kifaaxi karo oo lagu noolaan karo weeye ilaahay baana ku mahadsan mahaddaa ilaahay baa iskale awalan saaniyan dadkii juhdigaan bixiyey heer sare xarako macaldegmo macaldadweynihii ayaa mahaddaa iskale maktabka beeraha ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa inoo sheegay in hawshan ay ka sii socon doonto afarta degmo ee gobolka laga soo bilaabo agagaarka degmada baardheere ilaa degmada jilib munaasabad lagu soo gootinaya arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeriya ee wilaayada galgaduuda yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa koob iyo labaatan arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka ayaa xaflad sagootin ah loogu qabtay howlka madarasada cusmaan binu cafaan ee ku taalla degmada galhareerey ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ardayda ka qalin bedelatay dugsiga cusmaan binu cafaan ayaa tiradoodu gaaraysay koob iyo labaatan arday oo xifdiyey soddonka jus ee qur-aanka kariimka kuwaasoo isugu jira wiilal iyo gabdho wiilasha qur-aanka dhammaystay waa toban wiil halka gabdhahuna tiradoodu ay tahay koob iyo toban gabdhood xafladda lagu soo watinayay ardayda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaaudiin macallimiin nabadoonno waxgarad odayaal haween iyo caruur iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ardayda madarasada cusmaan binu cafaan ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed kaasi oo ay aada ugu riyaaqeen kasoo qaybgalayaashii xafladda qalinjibinta فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد فيا ضيوفنا الكرام من الآباء والأمهات والعلماء والنقباء والمسؤولين والمعلمين الأعزاء وكل من ساهم في حفلتنا أهدي إليكم تحية مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد التحية أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها ملاك خير الدنيا والآخرة ووصية الأولين والآخرين ونحمد الله أن يسرنا بختم كتابه وها نحن اليوم بحفلتنا الاختتامية المفعمة بالخيرات والسرور فإني أريد أن أستفيد في مقامي هذا بكلمة حول فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه سيدا شباب يا أهل الجنة الحسن والحسين ماذا تمنى عمرو بن الخطاب رضي الله عنه عندما تمنى قذفه بالمال تمنى عمر رضي الله عنه رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح أخي أسألك بأسئلة كما سألتني فهل أنت مستعد لها ما معنى لا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله nabadan cabdinuur sheekh ibraahim oo ku hadlayay afka waalidiinta madrasada ayaa kelimo dardaaran ah kula hadlay macallimiinta iyo waalidiinta
haddaan waalidiin nahay iyo ardadii wax la baray iyo macallimiinta madrasadan galhareeri waxaan umalaynaha midii lix iyo tobnaad inay tahay lix iyo toban madaraso ah ku taal sagaashan boqolkiina xafladahan oo kale qabtaan tartankooda waa soo bandhigaan ardada waxay bareen waa keenaan waalidiintu waa ku farxaan macallimiinta intaasaan leeyahay waalidiinta waxaan leenahay anigoo iska bilaabaya war jira waaye ardayna waxau arday ku noqdaa in macallimkiisa loo daayo madaariista waxbarasho ee ku yaala magaalada galhareeri ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo saara arday fara badan oo dhammaystay qur-aanka kariimka
amiirka guud ee imaarada islaamiga afghanistan ayaa si kor looga jawaabay dhaleecimo ay dowladaha saliibiyiinta caalamka u jeediyeen tadbiiqinta shareecada islaamka ee afghanistan ka hana qaaday warbixin ku saabsan warkaasi waxa ay noo sii ambaqaadaya walaalkeen xaaris cabduqaadir imaarada islaamiga afghanistan ee ku dhawaaqday in tadbiiqinta shareecada islaamka ay si habsame leh uga socoto dhammaan wilayaadka islaamiga ee waddankaasi ka kooban yahay amiirulmu'miniin hibatullah akhunsaad ah ayaa kelimad cusub oo ujeeday wuxuu uga hadlay xaaladda guud ee waddanka afghanistan iyo siday u shaqayso xukuumadda islaamiga ee waddanka ka hana qaaday saddex sano ka hor amiirka imaarada islaamiga ah ayaa si korol uga jawaabay dhaleeceymo iyo cagajuglan uga timid kufriga caalamiga ah kuwaasoo tadbiiqinta shareecada islaamka ku sifeeyey waxaa ugu yeeraan falal argagixiso hibatullah akhunsaad ayaa adkeeyey in xukuumadda islaamiga afghanistan ay si buuxda u ilaalinayso ku dhaqanka shareecada islaamka oo aysan marnaba ka tanaasuli doonin si uu u garab raariciso dalabaadka maraykanka iyo dhammaan kufriga caalamiga ah wuxuu hadalladiisii ugu dambeeyey ku daray in caadisyada caalamiga ah ee ujeeddadoodu tahay in shareecada islaamka looga dhaqmo oo keliya masaajidda iyadoo la ogolaanayo in bulshada la gaaleysiiyo xukuumadda islaamiga afghanistan marnaba uma jixinjixayso cadaysyada uga imaanaya shisheeyaha ee dalbanaya joojinta tadbiiqinta shareecada islaamka in aan sharciga raxmaanka ku dhaqanno waa wixii aan u soo halgannay marnaba suuragal ma ahan inaan noqonno daalimiin alle ku caasiya ayuu hadalkiisa sii raaciyey amiirka imaaradda islaamiga ah imaarada ay ku bogaadiyey shaqada weyn ee u hayso muslimiinta isagoona dhammaan wilaayadda wilaayaadka ee wasaaradaha xukuumadda faray inay la dagaalamaan xumaha ayna dadka faraan wanaagga waxaa loogu yeero qaramadii midoobay iyo dhammaan dowladaha yurub ayaa diiday in wax aqoonsiha ay siiyaan xukuumadda ka jirta magaalada kaabul oo ay ku tilmaameen mid argagixiso ah iyadoodan mas-uuliyiinta imaaradu ay sheegeen inaysan aqoonsi uga baahnayn kufriga caalamiga ah taas beddelkeedna uu dalka afghanistan ku tallaabsaday horumar dhan weliba ah tan iyo markii laga xuriyey ciidamada shisheeye mahadsanida xaarisa warkii fiidnimo ee caawala dhegaystayaal waa naga intaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh